wanaagsan dhegeystaha meel kastoo aad joogtaan iyo si walba aad noo maqashaanba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ah wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalsane magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hosnaa infajigan ayaa laga rabaa
saxibyaal waa habeenimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay shanta bisha lixaad ee juun laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyna barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonan waxaa qayb ka noqon doona bahda waxbarashada gobolka banaadir ayaa qaadacay jadwalka ay soo saartay wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya oo lagu mudayay waqtiga halagaal iyo imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka kulan ay iskugu yimaadeen ayaan soo gubi doonaa muqdisho maanta ay ku yeesheen war murtiyada dhowr ay ka soo saareen waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa habeenay maalmo lagu la-aa qeybo ka mid ah magaalada baydhabo ee gobolka baayo oo meydkeeda laga helay suuli waan soo gubi doonaa ciidamada ammaanka oo baaritaana kala duwan arrintaas ku sameeya hase yeeshee markaa ugu dambeyn u suuragashay inay helaan haddaba cidda ka dambeysay dilka haweeneydaas iyo waxa markaasi ciidamada ay ka yidhaahdeen wararka ugu dambeeya ayaan soo gubi doonaa waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkan idinkugu soo gubi doonaa saaxiibaal ciidamada kumaandooska gorgor ee tababarka kusoo qaatay dalka turkiga ayaa maanta lagu soo dhabeeyey magaalada muqdisho waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa taliyii hore ee ciidanka waa qeyb soddob iyo labaatanaad ciidanka xooga dalka janaal axmed maxamed teedisho ayaa markaasi ka hadlay ciidamada macabisley lagac baxay oo gobolka hiiraan ka dagaalama oo dhawaa markaasi nabadoon halka ay ku duleen kadib macabisleydaas ay sababeen in ay la dagaalamaan al-shabaab shir jaraad uu qabto arrimahaas kaga hadlayd maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa magaalada hargeysa ee somalilan waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqo iska soo horjeeda oo u dhexeeya xukuumadda iyo xubnaha mucaaradka uu si weyn isku hayaa arrimaha doorashooyinka ee somalilan waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona saaxiib yaal gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo qaar ka mid a wasiirada koonfur galbeed oo ku sugan magaalada baraabe ayaa la kulmay odayaasha dhaqanka deegaanka waxay ka wada hadleen waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wada hadleen ayaad maqli doontaan qodobadaas wixii soo kordhacaawa ayaan idiin soo gubi doonaa cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale barnaamijka wareega wararka dalsan
soomaaliyay waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadku laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isuullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
dalsan ee magaalada muqdisho ad degeysanaysaan qaybaha ugu horreeya barnaamijkiina caawa ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan horac barnaamijkan aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda saaxiibyaal dhanka iyo waxbarashada ururada iyo daladda waxbarashada gobolka banaadir kulan maanta muqdisho ay ku yeesheen oo ay qaadiceen arrimaha ku saabsan imtixaanaadka ah dugsiga sare ee dalka ee shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada ay qaadayso ayaad maqli doontaa goordhow warar arrimahaas ku saabsan hase yeeshee waxaan ku bilaabaynaa habeenay muddo maalmo ah lagu la-aa xaafado ka tirsan magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta meydkeeda laga soo saaray ama laga helay basuuli mid ka mid ah xaafadaha ku yaala magaaladaasi baydhabo haweenaydan oo lagu magacaabo aamine maxamuud ayaa meydkeeda galabta laga soo saaray suuliga xaafad ka tirsan magaalada baydhabo ee gobolka baay kadib baaritaan socday maalmihii lasoo dhaafay oo aamine markaa alaweysanaa ciidamada ciidamada nabasugidda koonfur galbeed ayaana ku guuleystay in meydka allaha u naxariistee aamina ay ka soo saaraan boolsoneer uu ku riday ninkii dilay waxaana lasoo bandhigay sawirada meydka maxkamadda ninka dilay haweeneydaas ayaa la sheegay inay markaa ay ku lahayd deen wuxuuna markaa ugu yeeray gurigiisa oo uu ballanqaaday inuu markaa ku wareejinayo maadaama uusan bixin karin deentii ay ku lahayd hase yeeshee markii ay ugu timid gurigiisa ayaa la sheegay in uu dilay kadibna wuxuu kuday suuliga sidaasi ayaana muddo maalmo ah lagu weysanaa meydka marxuum aamina sida ay inoo xaqiijeen ehelkeeda baaritaan dheer kadibna waxaa la sheegay in ninkii watay bajaajka qaaday aamina ee geysay guriga lagu dilay uu markaa sheegay halkii uu wardambeysay waxaana markaa lagu guulaystay in laga gungaaro kiiskan oo la helo meydka lana soo qabto ninkii dalka geysay dhacdan ayaana la yaab ku noqotay dadka reer baydhabo waxaana markaa socda baaritaano ay kiiskan ay ku hayaan ciidamada nabasugidda maamulka koonfur galbeed oo kaalin weyn ka geystay raayinta meydka marxuum aamina maxamuud oo markaa meydkeeda galabta laga helay boosoneer ama suulig markaa ninkii dilay uu koriday wixii kusoo kordho arrintaas barnaamijkai wareeg inta ku joorno ayaan soo gubi doonaa iyo wararkeena kalena ayaan ku soo baahin doonaa aad ku dhegeysan doontaan haddii aan kusii socno qodobada caawa barnaamijka wareega aad ku soo maqasheen saaxiibayaal bahda waxbarashada gobolka banaadir ayaa markaas kulan maanta muqdisho ay ku yeesheen waxay ku qaadaceen jadwalka ka soo baxay wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya dhawaan ee lagu muddeeyey waqtiga markaasi la gelayo imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ee dalka oo ah sideed tobanka bishan juun laba kun labaiyo labaatan jadwalka wasaaradda waxbarashada ka soo baxay imtixaanka shahaadiga dugsiga sare fasalka labiyo tobnaad ee ardayda soomaaliyeed ay gelayaan ayaana markaa kulanka maanta bahda waxbarashada urada iskugu yimaaday muqdisho waxa ay ku sheegeen inay tahay jadwal aan aqbali karin gudooyin badanna ama waqtiyo badan dib usoo dhacay imtixaanka xilliga loogu talagalay laga soo gudbay isla markaana arrimo wasiirka waxbarashada hore uu sheegay arrimaha dhaqaalaha awgeedna markaa khatar weyn u galay in imtixaanka sanadkan uu baaqdo hase yeeshee markan wasaaraddu way jadwaleysay hase yeeshee kulanka maanta wasaaradda baxda waxbarashada gobolka banaadir ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaana si weyn macallimiinta ay ugu soo rojeyseen jadwalkaas haddaba waa kuwan qaar ka mid a macallimiintii kulanka soo aabushay ee markaasi shirka maanta ku yeeshay magaalada muqdisho kana hadlay jadwalka wasaaradda waxbarashada ka soo baxay ee sida u arkaan iyo waxa ay ku tilmaameen ama ay ku sababeeyeen sababta ay ku qaadaceen jadwalka
cidna og iyo cidaanna ogeynba waxaan ugu hameen iyo maalinba ugu dagaalamaynaa inay ku badbaadaan meesha ay joogaan goobaha waxbarashadu inay badbaadaan caruurta yaryarka iyo ubadka soomaaliyeed inay nabad galaan macallimiintu inay shaqaystaan oo nabadgelyo ku shaqaystaan maamulayaashu inay ku maamulaan iskuuladooda si wadaniyada cadaalada haddii ilaahay kuu runyaha asagoo ah muwaadin soomaaliyeed waxaan u doodaynaa dhammaan xuquuqda bahda waxbarashada ammaankooda nabadooda xuquuqdooda insaaniyadda waxbarashadooda horumarkooda baan u doodaynaa waxaan u malaynayaa bahdan waxbarashada qoladan hadda muxuu ahaa u qareemaysa waxbarashada iskuol inta tageen mana aysan ka hadlin mana soo xirin mana yacnii dhibaato uma geysan hadday tahay mid dhaqaale iyo hadday tahay mid kalaba hadday tahay waxay u taagan yihiin inay u doodaan xuquuqda iskuullada wax soomaaliyeed iyo waxbahda waxbarashada iyo ubadkooda u taagan yihiin waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo inaad u midaysnaataan inaad difaacataan xuquuqda aada leedihiin waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo inaad u dhaganuglaataan una muxuu ahaa la shaqaysaan haddii ilaaha kuu run yahay shuruucda wasaaradda waxbarashada iyo waxbarashadu ay leedahay waxaan rabaa dhammaan in la raaco shuruucda dalka u degsan inta annaga naga qusaysa arrintaas waxay noo keenaysaa horumar laakiin waxaan haddana dhinaca kale aan xaq u leenahay inaan difaacano sida ururada kale ee ka jira dalka hadday yihiin ururada ee, ganacsiga hadday yihiin ururada muxuu ahaa ee, meediyaha hadday yihiin ururada nooc walba ururada ee, culummada hadday yihiin dhammaan kuwaas oo kale baan la midnahay waxaan xaq u leenahay inaan ka doodno waxyaalaha ana- annagana dhibaayo marka horta midnimadiinna waa idinku baraarujinaynaa hal cod inaad yeelataan codkaasna aan idiin qaadno waa idinka codsanaynaa arrinta labaad waxaa weeye maanta shirkan wuxuu ku saabsanaa qodobkiisa koobaad waa kaas qodobkiisa labaad wuxuu ku saabsanaa inaan tusno cabashadayada odayaashii waxbarashada nabadoonnadii dalka waalidkii ee, ardaydii dhammaan inaan bahdii ee, ummadda soomaaliyed inaan u sheegno inaan cabanayno kana cabanayno maamul xumada wasaaradda waxbarashada inaan ka cabanayno Eh, annagoo u diyaar ah inaan fulino shuruucdii iyo xuquuqdii waajibaad ee dalku nagu lahaa in nala ka- nala kala shaqayn la-yahay eh, oo aan maaragta aan diyaar u nahay maantay annagoo diyaar ah inaan la-nahay wax nala shaqeeya wax nala fariista wax yacni eh, nagala hadla eh, eh, gacan dhaafka iyo muxuu ahaa eh, marin marin xumada lagu hayo bahda waxbarashada marka inaad ku midowdaan eh, ururkiina waxbarasho ciddii rabtaa ha idiin hogaamiso laakiin inaad ku midowdaan oo aad mid noqotaan ayaan idinku baraarujinayaa bulshada soomaaliyeedna waxaan leeyahay hala taageero macallimiinta hala taageero iskuul maamulayaasha hala taageero baxda waxbarashada kuwaasaa ilmihiina badbaadiyey ilmihiina wax taray wax idiin soo dhigay wasaaradii wax ay ka ogtahay caruurtiina male maalinna uma timaado sida wanaagsan in lagu lagu maamulo baa loo baahan yahay Eh, hadda waxaan ku eh, akhrinayaa war-saxaafadeedkii bahda waxbarashadu ay soo saartay En- Eh, waxbarashada gaarka ah waa lafdhabarka horumarinta dalka waa mid ku qeexan shuruudaha eh, shuruucda dalka dastuurka xeerka waxbarashada xuquuq ku leh hay-adaha waxbarashada dowladda Eh, hase ahaatee waxaa caado u noqotay hay-adihii waxbarashada dowladda inay baal maraan shuruucdii dalka iyaga oo iska indhatiraya xuquuqda waxbarashada gaarka ah isla markaana ku howlan burburinta baabi'inta ee maamulada waxbarashada ay samaysteen waxaana ka mid ahaa waxaana ka mid ah een, adeegyadaas ee, adeegyadaas hay-adaha waxbarashada dowladdu ee, cabashadaas hay-adaha waxbarasho- hay-adda waxbarashada dowladda laga qabo in xafiisyada waxbarashada dowladdu ay toos uga uga- u carqaladeynayaan goobaha waxbarashada iyaga oo ka ta- ee, ka tallaabsanaya maamulada hay-adaha waxbarashada gaarka ah tallaabadaas oo baalmarsan xuquuqda lahaanshaha ee xeerarka dalku siinayaan bahda waxbarashada gaarka ah loogana gol leeyahay baabi'inta iyo burburinta nidaamka maamulka ee gacan ku- gacanta ku haya waxbarashada gaarka ah ayadoo si qarsoodi ah labo ayadoo si qarsoodi ah si qarsoodi ahayn loogu hanjabayo maamulada waxbarashada gaarka ah ee sida in la xirayo maamulayaasha dugsiyada gaarka ah loona baabi- la- la- loona laabayo albaabada goobaha waxbarashada iyo sidoo kale ardayda dhagaha loogu shubayo in la ridayo taas oo keenaysa in ubadka ee, ubad ubadka soomaaliyeed ka niyad jabaan waxbarashada kadibna ku kacaan falal liddi ku ah amniga iyo xasiloonida in waalidiinta iyagoo la daga- la daalaadhacaya bixinta gunooyinka macalinka ubadka ay siiyaan lagu soo rogo qarashaad dheeraad ah oo magacaag iyo kala duwan ee loo bixiyey iskuuladii iskuulladiina ay bixiyaan ee qarashkaas isaga ah kii bixin waayana la xiraayo maamulkiisa albaabadana loo laabayo in eh, macallimiintii ilaalisay imtixaanka qaranka laba kun labaatan laba kun iyo kow eh, laba kun labaatan iyo kow uu ka maqan yahay xaqoodii ilaa iyo hadda wasaaradda waxbarashadu inaysan siin wax taakuleyn ah bahda waxbarashada gaarka ah haba yaraatee bahda waxbarashada gaarka ahi markii ay ark- ay adkaysan waayeen falalka guracan ee lagu baabi'inayo waxbarashada gaarka ah ayaa waxay qabteen shantii bishan ee shirweyne la isaga wareysanayo dhibaatooyinka haysta waxbarashada gaarka ah si talooyin loogu jeediyo hay-adaha waxbarashada dowladda talooyinkaas oo ay ka mid yihiin in hay-adaha waxbarashada dowladda iyaga oo dhowraya shuruucda waxbarashada dalka joojiyaan falalka ay ku burburinayaan kuna baabi'inayaan waxbarashada gaarka ah lagana wada lagana wada shaqeeyo horumarinta waxbarashada dalka in macallimiintii ilaalisay imtixaankii shahaadiga ahaa laba kun labaatan laba kun labaatan iyo kow si deg deg ah loo siiyo xuquuqdooda lana joojiyo hadallada bahdilka ah si loo tayeeyo waxbarashada gaarka ah waa in ay hay-adaha waxbarashadu dowladdu kala shaqeeyaan waxbarashada gaarka ah horumarinta iyo taynta waxbarashada bahda waxbarashadu iyagoo u dhan waxa ay go-aansadeen in aysan gelin imtixaanka inta laga xalinayo culaysyada ku gadaaman oo ay hormuudka ka tahay wasaaradda waxbarashadu ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa ba- ee, madaxda sare ee qaranka ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka soo noqnoqday ee haysta baxda waxbarashada intaas baan kusoo gebagabeynayaa ee, war-saxaafadeedkii intaasuu ka koobnaa marka insha allahu guul baan idiin rajaynayaa waxaa kaliyo aan ku dardaarmaya waxa weeye ee, maamulayaasha iyo macallimiinta iskuullada gaarka loo leeyahay ee, horey baa loo sheego oo doctor iimaan ee, doctor iimaan baa professor iimaan baa sheegay ee, inaan nahay xoog aan ee, maroodi aan xooggiisa ogeyn maroodi aan xooggiisa ogeyn arrintaa iyadaa maanta haddii waxaan rajaynayaa sida la ii sheegay oo wasiir jaabir uu ii sheegay berri haddii alla idmo waxaan la shiraynaa wa- ee, wasi- wasaaradda waxbarashada oo ugu horeeya wasiirku haddii alla idmo wasiiru dowlaha ee, wasiir ku-xigeenka ee, iyo la taliyaha wasaaradda ninkii ahaan jiray maxamed cabdulqaadir ee, haddii aan heshiino ee, wabilaahi to- ka maqli doontaan waxaan rajaynaynaa inaan markaas kabacdi imtixaanka u mudayno oo aan eh, soo saarno bayaan ayaguna ay soo saaraan annaguna aan soo saarno haddii shirkaasi dhici waayo bahda waxbarashada waxaa laga rabaa iyadoon kala harin sida ay ugu ballantay imtixaankaas ma dhahayno dib baa loo dhigayaa mana dhahay mana qaadacayno laakiin waa joojinay imtixaankaas waxaan gelaynaa mar alla markii ay suurtagal noqoto annaga iyo wasaaraddu inaan ka heshiino arrintaa ayadaa waa isku raacsannahay waxaan rajaynaynaa qolo lacag bixisa iyo qolo aan lacag bixinba inay u hogaansami doonaan nagana warsigi doonaan insha allahu haddii alla idmo warkana annaga idinsoo siinayna waa mahadsantihiin sharaftiina marka lagu jirana aad iyo aaday u badan yihiin marka inaan insha allahu tacaala isku dayo dhowr qodob oo culays oo nagu haysata iskoolada aan maamulayaasha ka nahay Eh, waxaan u malaynayaa shirkan shirkii ka horreeyey sidii hadda uu guddoomiye cabdiqaadir sheegayay bishii abriil sideed iyo tobankeedii uu ahaa meeshaan waxyaabihii laga jeediyey ee maamulayaashu ka cabanayeen waxaa ka mid ahayd qorshaha imtixaanaadka la geli rabo fonfoorka inuusan caddayn wax qorshe ah la dhisi karin adigana aadan wax qorshaysan karin cid aad qorshaheeda raacdo oo qorshe kusoo diyaarisan aysan jirin jadwalkii maalinkaas laga cabanayay aniga xalan helay xala lasoo diran umalena xalayaa lasoo diray ayadoo isagana maaragtay caqabado kala daba yaalaan waxaan rabnaa haddaan nahay bahda waxbarashada ee, gaar ahaan maamulayaashii iskoolada gacanta ku hayay muddo hadda laga joogo xilligaas aan abriil iyo xi- eh, bilihii u dhowaa maamulo kasta wasaaradda looga yeedhay waxaa la weydiiyey ardada dugsiga sare ee labiyo tobnaadka ah ee sanadkan qalin jebinaysa tiradooda iyo dukumiintiyadooda inuu saxo runtii waa la saxay waa laga shaqeeyey waxbaa la isla meel dhigay waa tiradoodii iyo iyo sawiradoodii iyo iyo dukumentigoodii oo dhan waa la dhammaystiray nin walba saxiixa laga qaaday iyo suul halkaasaan ku ogeyn hadda markii la bilaabay in imtixaanaadkii la qaado oo kaararkii la doonto qaababka lagu doonanayaaba qaabdarrooyin kale ha laga sheegee kaararkii qaaraa la diiday waxaa la yidhi ardada aad saxiixday waxaa ku jiray arday wax ka qaldan yihiin oo maaragtay da'doodu siddeed iyo toban aysan gaarsiisnayn war hadda maalinkaas maxaa loo sheegi waayey cunugii lacagtii sanadujeedkii waa la bixiyey waalidkii sidaasuu ku fadhiyaa maaragtay dad ardadii tiradii qof walba ay kaarkii imtixaankii inuu gala bisuu sugayaa hadda maanta waxaad timid dadka haddaa la kala soocaa haddana arrintaa waxaad dareemi kartaan inaysan wax la qaadi kara ahayn ageka ayaa waxaa la yidhi wax ka qaldameen saa darteed ageka wax ka dhiman yihiin ma la ma la aqbali karo arrintaas waxay nagu noqotay maamulayaal haddaan nahay kontonkii cunugoon haayay inaan afartan iyo shanna soo qaada shanna ka soo tago waa la samay waaye culays taagan oo runtii xal u baahan waayo waana maanta arrimaha la isugu yimid uu ka mid yahay waxaa ka mid ah caqabadahana haysta oo maaragtay aan- maamulayaashu ay ka cabanayaan in wasaaradda hadda ka hor ayna tiri ee si ay u fududaato bixinta kaararka waa in hay-ado iskooladu ay ha- hay-adaha ku kala biiraan oo magacyadaas hay-adaha ku qaataan hadday tahay dalladaha hadday tahay midowda dugsiyada dhammaan in yacni qof walba ay hay-adda waxaa naloo qeyb sheef warqado waxaana la yidhi maamule kaararka hay-adeed ku qaadanaysaa magaceeda dhammaan maamulayaasha waa looga yeeray wasaaradda maamulo kasta wuxuu buuxiyey cidda usoo qaadaysa kaarka hay-addaasaan ka tirsanaya ha iisoo qaado hadda markii la gaaray imtixaankii kaarkii lasoo daabacay aa la yidhi ayadana waa laga laabtay waxay adag kuu soo qaadaysa male maamuluhu ha yimaado arrintaa marka waa waa shaki labaad oon ka shakinay kolley ragga qaar doonto qaar kasoo tagana waa jiraan ragga qaarna weli ma doonaan derbiyada isku aadinayaan imtixaankii iyo ardadii waa loo dooli la'ayaa kaararkii waa caqabo taagan iyaduna waxaa runtii caqabadaha taagan ka mid ah eh, waxaa caqabadaha taagan ka mid ah maamulayaashu marka ay wasaaradda tagaan in maaragtay qof mas-uul ahoo iskool ka socda uu meesha joogo oo wax kala og iyo in qof maaragtay aan waxbarasho shuqul ku lahayn lala hadlaayo ma kala gara karti sida shaqaalaha iyo howlwareena howlwadeennada wasaaraddu ay ula macaamilayaan eh, maamulayaasha ayadana runtii aad iyo aad aan u dhibsannay waa arrin aad iyo aad aan noo cuntami karin oo culays badani uu nagu haysto erayada qaar maamulayaasha la yidhi in la sheego iyo inaan la waa lasu khilaafo dadka hortooda waxaas qofka dhihi kara ma laha waxaan dhaqan xumo iyo waxaan u aragnay waxaan akhlaaq suuban ahayn culaysyada jira oo runtii aan ka cabanayna waxaa ka mid a wasaaraddu samaynayso markii xogaha aan geynay oo xogaha la saxaayay in wasaaraddu ay wacayso telefoonka ardayga iyo telefoonka waalidka maamuluhiyaa tahay xogaa geysay xogtaa geysay waxaa ka mid a cunuga magiciisa iyo waalidkiis telefoonadiisa waa geynaysaa wasaaraddaadii waa wasaaraddii waxayba samaynaysaa waxay wacaysaa iskoolkii ardada qaar waxayba leeyihiin waxaana la yidhi iskoolkan ardo dheexaa u qalin jabin mayse maa ka tegti maalin hore waxaa meeshii cabashadaana ku- ka- kamid ah oo ma- laga cabana waxaa ku jiray maalin dhaweed waxaa ku jiray iskoolkan waa la qiimeeya boqolka iskooloo ugu liita iskool intaa qarash lagu soo bixinayey oo maaragtay shaqaalo loo samaynayey marketing la yidhaha in iskoolkan magac iyo sharaf loo yeelo in wasaaraddii hal mar liis soo saartay boqolka iskooloo ugu liita li- liis la yidhaha kaala ka saar adiga mushkiladda maamulayaasha haddaan nahay aan ka cabanayna waxaa ka mid ah oo runtii aad iyo aad noo haysta in aan ognahay dalka soomaaliya maamul goboleedyo dhan oon imtixaanka wasaaradda gelin inay jiraan si cadna u yidhi ma gelayno wasaaradduna ay shahaadada siiso wax la og yahay waay waxay sameeyaan was- wa- maamul goboleedyada waxay sameeyaan qaarkood falaashay ku keenaan magacyo iyo natiijo waxay yahay aan la garanay wasaaradduna shahaaday siisaa annaguna waxaan ka baryaynaa cunugan waa toddobaytan jir sanadaan ka dhimane waa wareernay hana la daaya sanadkan intaasaan la'ana waxaan rabnaa haddaan nahay maamulayaasha dugsiyada ee, markaan aragnay arrimahaasi aad iyo aad ay culays noogu qabteen waxaan ka dhaxalnay sanadyadii lasoo dhaafay gobolka banaadir in uusan helin waxbarashadii daaqda dibadda ah sababtuna ay tahay annaga imtixaankeennii intaa lagu qaaday wax alla wixii awood iyo barayshar iyo dowladdu laheeda loo isticmaalay imtixaano waxaa laga keenay maamul goboleedyadii falaashee lagu sido oo waartay natiijo sare ah kuwaanina lixdan ay dhaafi waayeen meeshaas waxaan ka tabanaynaa inaysan maaragtay loo sinayn cadaalad darradaas ayaan ka tabanaynaa natiijadii eh, waxbarashadana waxaa la yidhi waxay ku xiran tahay darajay ku xiran tahay waxaan rabnaa haddaan nahay maamulayaasha runtii aad iyo aad ayaa arrimahaasi culays noogu haayaan waxaan ogaanay dadka maamulaya wasaaradda inaysan xoogogaal waxbarashada u ahayn iskoollada eh, marka xataa laga soo tago hay-adihii ama dalladihii ama maaragtay midowgii dugsiyada waxaa jira iskoollo ay leeyihiin dad oo afar faracyo macnaha iskoolkan faraca koowaad iyo faraca labaad iyo faraca saddexaad leh maam wuxuu leeyahay eh, qof mas-uulu tacliima ama dad milkiilayaal aho iskale ayagiyaa kaararkii loo soo diiday waxaa la yidhi iskoolkan waxaa ku qoran hebel hebel asaga ayaan maarata qof aanay u dhiibi mayn war iskoolkan warbixintiisa iyo xogtiisa waxba kama hayaan waa wixii aan yani runtii xog la-aantu aan ka cabanaynin waxaa intaa noo dheer oo maanta cabsideennu ay ku gebangebaysan tahay mar kasta kormeerkii ayaa intii hore la samaynayo oon ka cabanaynay oon diidnay oon niri war standar kuma aha dalkan kormeerka la wadaayo iskoollo badanaad diiday waa arki doontaan natiijadiinna waxaa idinka raaca waa naloo hanjabayaa sidaa darteed annaga haddaan nahay maamulayaashii iskoollada sanadkan inaan imtixaankii wasaaradda galno waa ka cabsannay ma isku aamini karno ma geli karno dad mas-uuliyiina oo arrintaas aan ku aamini karnaay meeshaas waa ka weynay waxaan rabnaa wixii la yeeli lahay maanta inaan isla qaadanno bahdii waxbarashada cidna uma maqnaa maanta waxaan rabnaa go-aankaas maanta in la qaato wabilahi towfiiq umaasantii
weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka hawreega wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalsani magaalada muqdisho ee qaybtan dhegeystaha qodobo kala duwan ayaa inoo soo socda oo qayb ka ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo markaas maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen kooxda macuusle iyo dagaalame ka tirsan al-shabaab halkaas oo dagaalkoodana markaa macuusleedu ay sheegtay in al-shabaab halka ay ka dileen kadib markii al-shabaab dhankooda ay nabadoon kamid ah nabadoonka deegaanka ay dileen warar maas ku saabsan taliyihii hore ee qaybta dabeelaatanaad oo arrimaha ka hadlaya ayaa goordhow maqli doontaan hase yeeshee markaan
fariimaha wacyigelinta raadiyaha kow ma ogtahay in ku dhow nus milyan qof ay adkaysi u yeesheen daawooyinka qaaxada loogu daaweeyo sanadkii lasoo dhaafay laba kun sagaal iyo toban oo keliya taas oo keentay in dunida ay weyso nus milyanka kor ku xusan daawo qaaxo kale oo lagu daaweeyo cudurka qaaxada waxa uu adkaysi u yeeshay daawooyinka lagu daaweynayo taasoo halis ku ah caafimaadka bulshaweynta adduunka labo naftaada iyo tan qoyskaagaba waad ka badbaadin kartaa qaaxada marka aad si hagaagsan u qaadato daawooyinka qaaxada haddaba samey arrimahan soo socda intaadan qaadan daawada qaaxada la tasho dhakhtar takhasus u leh si uu kugu qoro daawada baaritaanka kadib ku qaado daawooyinka qaaxada wakhtigooda adigoo raacaya talada dhakhtarka ku qaada daawada muddadii loogu talagalay adigoo aan kala goynin saddex duumadu waxay leedahay halis caafimaad oo daran oo keeni karta dhimasho haddaba waxaa laga maarmaan ah in si dhammaystiran loo qaato daawooyinka duumada iyadoo la raacayo talada dhakhtarka gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban afar joogteen la-aanta ama si qaldan u qaadashada daawooyinka cudurka h i v ga waxay keenaysaa in cudurka h i v ga la daaweyn kari waayo sidaa darteed qaado daawooyinka h i v ga iyadoo aan marnaba ha kadlagelinaynin wakhtigii loogu talagalay inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban shan waxaa waddankeena farakulul ku haya in si qaldan loo isticmaalo daawooyinka jeermisdilayaasha ah taasoo halis caafimaada ku keentay bulshaweynta soomaaliyeed haddaba aan u midowna ka hortaga si qaldan u isticmaalka daawooyinka jeermisdilayaasha ah marna ha isticmaalin daawo jeermisdila oo qof kale loo qoray kana fogow inaad qaadato daawooyinka jeermisdilayaasha ah ayadoon dhakhtar kuu qorin lix isticmaal xumida iyo badsashada qalajiyaasha antibiyootikadu waxay khatar ku tahay caafimaadkaaga gaar ahaan inta uu jiro caabuqa safmarka ee covid sagaal iyo toban ogsoonow jeermis walba waxa uu leeyahay daawo u gaar ah waa inaad mar walba dhakhtar la tashataa inta aadan qaadan daawooyinka antibiyootikada fariintan waxaa kuu soo gudbisay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
qabii dhexe barnaamijka wareega ayaan sidoo kalena saaxiibaal taliyii hore ee qaybta duubiya labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka janaal axmed tiriidisho oo warbaahinta la hadlay ayaa bogaadiyey dagaalka ay macuusle gobolka hiiraan ay kala hortageen al-shabaab taliya ayaa si gaar ah uga hadlay dagaalkii labadii bishan markii lagu dilay ku dhowaad al-shabaab labaatan gaariya oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo booco oo hoos taga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dagaalkaasi oo qaadeen macuusle ee kaga soo horjeesteen kadib markii nabadoon lagu magacaabi jiray cali dheere marka al-shabaab todobiyo tobankii bishii mey ay ku dileen gudaha magaaladaasi beledweyne xilli habeen ah nin ka mid ah ragga weerarka al-shabaab ee markaasi markaasi taliyaha ayaa sheegay in ay bogaadin ay mudan yihiin janaatriidiso ayaa si weyn u bogaadiyey dagaalkaas wuxuuna ugu baaqay markaasi dadka deegaanka in ay hubkooda ay qaataan islamarkaana ay la dagaalamaan al-shabaab ayna iska difaacaan haddii ay warar ay ku soo qaadeen siduu hadalku dhigay waa kan karnaal deri dusho taliyihii hore ee qaybta dubiya tanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya
waxaan halkan ka bogaadinayaa howlgalladii ay sameeyeen ciidamada macawisleyda ee deegaanada hiiraan oo ay uga aargudeen nabadoonkii ay sida gardarrada ah ay u dileen nimankan argagixisada al-shabaab nabadoon cali dheere allah u naxariistaan leeyahay si geesinimo le ayay muujiyeen ciidamadaas macawisleyda oo dadkooda iyo deegaankooda iyo diintoodaba difaacanaya mar walba u taagan weligoodna u soo taagnaay runtii anigoo ah taliyihii hore qaybta toddobiyo labaatanaad janaal axmed tireedishe dadka deegaankana aada ula shaqeeyey deegaano badan oo kalena aan ka soo shaqeeyey sida shabeellada dhexe iyo bariga galguduud runtii macawisleydu waa ciidamada keliya ee yaqaana tabta iyo maxaanku yidhaahdaa iyo qaab dagaaleedka nimankan argagixisada ah wax badan ayaan soo wada dagaalanay oon maxaanku yidhahdaa howlgal soo wada galnay aad ayaan u bogaadinayaa shacabka deegaanka hiiraan hiiraan dhammaantood waxaan leeyahay aada iyo aad aad u mahadsantihiin argagixisadu waa argagixiso qawaariij ah runtii dagaaladii macawisleyda aan la soo galay waxaan ka xusi karaa dagaalkii ceelka bulacle ee ka tirsan degmada maxaas sidoo kale dagaalkii nimanka macawisleyda aan la galnay oo ceel qooxle aan ku galnay oo ka tirsan maxaanku yidhahdaa degmada ceelbuur sidoo kale deegaanada tiro badan sida masegawaay oo aan dagaal badan aan halkaasi al-shabaab aan kula dirirnay oo niman macawisley ah oo dadka deegaanka ay aada iyo aad hawshaas uga qayb qaateen sidoo kale muqakori oo kale aad ay aadan u xusi karaa sidoo kale buulo burte aadan u xusi karaa nimanka macawisleydahi waa niman u baahan mar walba in la dhiirigeliya xaggayga waxaan leeyahay mar haddaanan maxaan ku yidhaahdaa aan ahay sarkaal ka tirsan ciidanka xogga dalka soomaaliyeed kana soo shaqeeya deegaanadaas aan ahay taliyihii hore qaybta doylaatana xogaalna aanu ahay shacabka sida ay cadowgaas u nacab yihiin gaar ahaan shacabka reer hiiraan waxaan leeyahay waa idinku bogaadinayaa dagaalo badan oo macawisleyda aan la soo galnay oo kuwaan hadda soo xusay ay ka mid yihiin sida dagaalkii geelgub oo kale ee macawisleydu ay garabka weyn ay u ahayd ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed runtii waa ciidan u baahan in la dhiirigeliyo waa ciidan u baahan in maxaanku yidhaahdaa dadkooda iyo dalkooda siday u jecel yihiin in maxaanku yidhaahdaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ugu garab siiyaan waa ciidan u baahan in laga faa'iidaysto waa ciidan u baahan caqiidiyan si caqiida ah u dagaalamaya waa ciidan deegaankiisa iyo xoolihiisa difaacanaya waa ciidan diintiisa iyo sharafkiisa difaacanaya runtii waxaan leeyahay waad mahadsantihiin reer hiiraan sida maxaanku yidhahdaa sharafta le aad uga arteen nabadoonkeenni qiimaha badnay ee nabadoon calidheere waxaan leeyahay idinkoo u taagnaa una taagnaa doona mar walbaba inaad dadkiina difaacataan xoolihiina ka ilaashataan cadowgan argixisada ah ee maxaan ku yidhaahdaa nimanka ajaaniibta dabada ku wata een, deegaanadiina aad ka difaacataan diintiinana aad ka difaacataan waxaan idin leeyahay guusha aad soo hoyseen waa guul ummadda soomaaliyeed oo dhan ay maxaan ku yidhahdaa ku naaloonayso waxaan leeyahay bilowga maxaan ku yidhahdaa bilow idinma ahan oo horaad u wad sidoo kale macawisleyda ee, ama dadka maxaan ku yidhahdaa xoololeyda ee maalin walba xoolaha laga qaato ee bil walbaba ay ay nimankan khawaariijta ay seke ugu sheegaan ee baadilka ah waxaan leeyahay shabeellada dhexoo kale macawisleydeedii waa maxaan ku yidhahdaa xoogaa habacsanaana gashay waxaan leeyahay dalkiina iyo dadkiina difaacda oo ku dayda maxaan ku yidhahdaa macawisleydii reer hiiraan oo kale sidoo kale dhanka galgaduud bari waxaan leeyahay deegaanada galgaduud bari oo aan howl badan ka soo qabannay ee, runtii waa shaqo wanaagsanay noo ahayd macawisleyduna garab fiican ayay maxaan ku yidhahdaa halkaas nagu siisay annaguna aan ku siinay waxaan leeyahay sidii oo kale waa in lagu daydaa reer hiiraan lagu daydaa waa in tusaalaha ay awalba u ahayd dadka macawisleyda ah ee deegaanada ka wada kacay waxay ku wada daya jireen ama horey ugu daydeen ee, deegaanka ee, maxaan ku yidhahdaa deegaanada ee, hiiraan waxaan leeyahay aad aad ugu mahadsantihiin sida wanaagsan ee hawshaad qabateen iyo sida aad nabadoonkii iyo dadkii kale oo maxaan ku yidhahdaa la dhibaateeyeba aada ugu soo argudeen dowladdeenna waxaan aad uga codsanaynaa in garab hil iyo hool la siiyo nimanka macawisleyda ee deegaan walbaba ka jira gaar ahaan deegaanka hiiraan oo kale kuwa kalena si fiican loosii dhiirageliyo waxay bilow u tahay ee, dabargo'a iyo dhammaadka argagixisada al-shabaab ee khawaariijta ah aniga mar haddii taliyihii hore qaybta labaatanaad oo ah waxaan aad u bogaadinayaa dhallinyaradaas sharafta badan ee mar walba u taagneed inay la dagaalanto khawaariijta deegaanada kalena way ka jiraan macawisleydu laakiin xoogaa waxaad u malaysaa maalmahan dambe inay dabac ka yimid waxaan leeyahay isdhiiro geliya ku dayda reer hiiraan hore u socda garbaha isqabsada insha allah dagaalada iyo qabaa'ilada iyo waxa laysku dilaya inta layska dhaafo ha loo soo jeesto in lala dagaalamo cadowgan argagixisada ah garab la siiyo dowladnimada garab la siiyo maxaan ku yidhahdaa shacabka soomaaliyeed ee dhibaataysan dhallinyaro ayaa maxaan ku yidhahdaa hormood u ahayd gobonnimadii aynu helnay s y l saddex iyo tobankii dhallinyarada ahay waqtigeedii oo kale ayaa la joogaa maanta waa waqti u baahan in meeshiisi laga sii ambaqaado insha allah waxaan idin leeyahay guul iyo caafimaad iyo barwaaqaan idin rajaynayaa aad aad u mahadsantihiin reer hiiraan
magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo u dhexeeya xukuumadda iyo mucaaradka ka oo markaa salka ku haya arrimaha la xiriira doorashooyinka la filayo in ay ka dhacaan magaaladaasi hargeysa ee somalilan saddex iyo tobanka nofembar oo markaa nagu soo socota waxaana markaasi aad ay xubnaha mucaaradka ay u dhalinayaan xukuumadda uu musubi hogaaminayo waxayna ku eedeynayaan uu markaasi eedda ugu badan ay tahay in uusan doonin in doorashada wakhtiga loogu talagalay saddex iyo tobanka nofembar ay dhacdo siday sheetaa beddelkeeda waxa ay sheegay inuu doonayo musabix cabdi muddo kororsi oo markaa qorsheynayo waxaana arrintan ay bannaan ka imaaday kadib markii xubnihii guddiga doorashada qaban lahaaba gebi ahaanba markaas iscasileen oo markaa sida wararkii ugu dambeeyey ee magaalada ka imaanaya ay xaqiijinayeen saacadii lasoo dhaafay waxaana iscasilay xubnihii ugu muhiimsanaa ee markaa qaban lahaa doorashooyinka somalilan ka dhici lahaa taa ayaana markaas shaki badan kusii abuurtay xubnaha mucaaradka ee somalilan xisbiyada sida xisbiga ucid iyo markaa wadani waxaana markaa ay dhinacyadu kala hogaaminayeen faysal calawaraabi iyo cabdiraxmaan cirre ay sheegayeen in markaas haddii waqti loogu talagalay doorashada iyo dhicweedu ay markaa ay ka dhigan tahay in muuse uu yahay keliya taliya doonaya in waddanka uu markaa keligii uu markaa qabsado taa oo ay sheegeen in aysan ka aqbalin shirro jaraa'id oo ay ku dhaliilayeen ayay markaa maalmihii lasoo dhaafay ku qabanayeen magaalada muqdisho waxay dhinaca kale ay xaqiijiyeen inay qaban doonaan bannaanbax waaweyn ay kaga soo horjeedaan xukuumadda muuse biix cabdi hogaaminayo waxaana markaa ay sheegeen wixii qaladaadaha markaasi amni darro ka dhasha bannaanbaxaas ciidamada haddii ay rasaasayaanna rasaasta waxyaabaha ka dhasha khasaaraha dhimashada dhaawaca ka dhashana mas-uuliyadda muuse biixi cabdi uu qaadi doono caawa ayaana markaasi magaalada si weyn loogu dareemaya dhaqdhaqaaq culus maadaama xubnaha mucaaradka ay doonayaan in bannaanbax bannaanbaxyo waaweyn ay ku qabtaan magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan oo ay ku dalbanayaan in madaxweyne muuse biixi cabdi doorashada waqtiga loogu talagalay uu ku qabto iyo arrimaha kale ku saabsan furista ururada ee maamulkaasi ka jira dadka ayaana isha ku hayo ee falanqeeya arrimaha siyaasadda gobolka waxaana laga sugayaa wararka ama wararka ku saabsan xukuumadda oo ah in markaa ay caddeyso haddii ay doonayso in doorashada waqtiga loogu talagalay ay ku qabato iyo haddii kaleba waxayna xubnaha mucaaradka ay weli ay ku doodayaan muhiimadda koowaadna ay u tahay in doorashada saddex iyo tobanka noofembar aysan kadib marin haddii ay dhacdana muuse ay u aqoonsanayaan keliya tale islamarkaana ay ka soo saarayaan madaxtooyada markaa loogu taliya maamulka somalilan ee hargeysa sida ay markaa hadal ku dhegeen xubnaha xisbiyada mucaaradka ee somalilan dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal ciidamada kumaandooska gorgor ee tababarka kusoo qaatay dalka turkiga ayaa maanta lagu soo dhaweeyey magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha dancadee muqdisho kusoo dhaweeyey taliyaha qaybta taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliya genaraal maxamed tahliil biixi waxaana uu kula dardarmay in markaa shaqooyinkii lasoo baray ay si markaasi ku jirta daacadnimo ay u gutaan islamarkaana dalkooda iyo dadkooda iyo diintoodaba ay ku difaacaan ciidamada maanta dalka lagu soo dhaweeyey ee dalka turkiga tababarka ku soo qaatay kuwo kale ayaa markaasi dhanka iyo turkiga loo diray si ayaganu halkaa ay tababar ugu soo qaataan ayna ka mid noqdaan ciidamada markaasi xoogga dalka soomaaliyeed dhinaca kalena haddii aan eegno saaxiibayaal guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo qaar ka mid ah wasiirada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baraabe ayaa la kulmay odayaasha dhaqanka deegaanka waxyaabaha ay kala hadleen iyo muhiimadda kulankooda warbixin arrintaas ku saabsan ibraahim maxamed madow ayaa kasoo diray gobolka shabeellaha hoose
odayaasha dhaqanka magaalada baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa maanta kulan looga hadlayey horumarinta iyo xasiloonada magaaladan la qaatay wafdiga guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo golaha wasiirada ee jooga magaaladan baraawe odayaasha dhaqanka ayaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo golaha wasiirada la wadaagay adeegyada loo baahan yahay in degmadan laga fuliyo iyo ka shaqaynta nabadgelyada magaaladan guddoomiyaha magaalada baraawe ahna guddoomiyaha golaha deegaanka doctor liibaan abuukar baafo ayaa ugu horraynba goobta ka hadlay kulankaasoo ujeedkiisu ahaa in laga xog waraysto odayaasha deegaanka marxaladda uu ku sugan yahay deegaankan oo warbixinno looga dhegaystay sidaas darteedna looga hadlay arrimo horumarineed oo degmadan faa'iido u ah iyo mashaariicdii degmadan lagu horumarin lahaa iyo sidoo kale wixii horay degmadan loogu hirgeliyey ama loo qoondeeyey inay hirgeleenna la isku waraystay kadibna ku soo xirmay kulankaasi jawi aad u fiican oo odayaashiina ay ku warbixiyeen mas-uuliyiintii socotana isla markaas ay wixii arrinkii ama ujeedkii ay u imaadeenna ay gaarsiiyeen degmada odayaasheedii wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed maxamed ciise ayaa sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka soo jawaabi doonto baahiyaha ka jira magaaladan waxaan la kulanay maanta odayaashii dhaqanka degmada baraabe oo runtii ka soo shaqeeyey sidii degmadan ay u heli laheeday degmadan ay u heli laheeday golo deegaan iyo wax walboo degmada ay u baahan tahay ha naqato amniga wax walba nagala shaqeeyey runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo odayaashii dhaqanka tan kaloo labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulkii degmada guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa waxaan rabaa waxaa kaloan rabaa inaan u mahad celiyo runtii guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo runtii mar walba u taagan sida ay ku horumari laheeday gobolka shabeellaha hoose oo mar walbana had iyo jeerna u taagan oonana ka daalin runtii mashaariicdii horumarineed sidii lagu horumarin lahaa degmooyinka ugu dambayn guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax oo kulanka soo xidheeyay ee odayaasha dhaqanka magaalada baraawe u sheegay in laga shaqeeyo amniga iyo xasiloonida magaalada baraawe oo muhiim u ah shacabka ku nool magaaladan oo caasimad u ah dowlad goboleedka koonfur galbeed
kulankii maanta aan ku wada qaadanay halkan waan uga hadlaynay horumarinta degmada baraawe ee xaaladda amniga dhinaca mashaariicda iyo isdhexgalka bulshada oo runtii muhiim u ah degmadan baraawe ee caasimadda koonfur galbeed soomaaliya runtii hadafka ugu weyn ee dowladda koonfur galbeed ayaa ah in bulshada qeybaheeda kala duwan odayaasha dhallinyarada haweenka maamulka iyo golaha deegaanka iyo ciidamada amniga ay isku xirmaan taasoo qeyb weyn ka ah siyaasadda madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee lagu horumarinayo deegaanada iyo degmooyinka gobolkan shabeellaha hoose guud ahaan annagoo marka ka duulayna siyaasaddaas waxaan maanta ilaahay mahaddiisa kulan wanaagsan aan la qaadanay odayaasha dhaqanka oo aan ka dhagaysanay fikirkooda iyo ra'yigooda waxyaabaha ka dhiman degmadan ay u baahan tahay dhinaca mashaariicda iyo sidaase la mid ah mashaariicdii horey loo dhagax dhigay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen uu ka dhagax dhigay degmadan baraawe meesha ay hadda marayaan iyo muhiimadda bulsho ahaan iyo caasimad ahaanba ay u leeyihiin shacabka halkan ku nool inay ilaashadaan amnigooda wadajirkooda iyo midnimadoodaba degmadan waa degmadii ugu horeysay gobolka shabeellaha hoose golo deegaan loo dhisay waxay u baahan tahay mashaariic runtii xaaladda hadda halkan ka jirta markaan wareysanay golihii deegaanka sidaasa la mid ah aan la kulannay odayaasha dhaqanka waxaa noo caddaaday in degmada ay ka jirto xaalad runtii abaareed oo bani aadamnimo u baahan in dadka la caawiyo oo garab la siiyo xoolihii ayaa dadka ka soo dhammaaday roobkii ayaa yaraaday wax soo saarkii beeraha sidaase lamida ayay u yaraadeen ummadda gobolkan ku noolna waa ummad runtii nolosheeda ay ku tiirsan yihiin wax soo saarka beeraha iyo hooldhaqatada annagoo si guud ahaana isku duuban waxaan baaq u diraynaa cid walba oo runtii kaalin ka geysan karta in ummaddan ku nool degmadan baraawe gurmud lala soo gaaro maamulka gobolkana runtii wuxuu diyaar u yahay in kaalintiisu ka qaato ee uu fududeeyo in dadka u baahan baahiyaha la gaarsiiyo isagoo kaashanaya maamulada degmooyinka
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan magaalo xeebeedka baraawe ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeena oo ah facebook com hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sef the jildaren
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horreysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir islamarkaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark finland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo aeroboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
ururka bisha cas ee soomaaliyeed
xibigii ugu dambeeyey barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalkani magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay saaxiib yaal dulmigaan kulaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa maanta kormeer indhendhaan ah ku tegay xarunta weyn ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya taas oo gudoomiyuhu sheegay in dib u dhis loogu sameyn doono gudmiyaha ayaa guud ahaan kormeeray qaybta uu ka kooban yahay dhismaha weyn ee xarunta golaha shacabka waxaana uu horey u ballanqaaday in dib u dhis ballaaran lagu sameyn doono mustaqbalka dhow isagoo soo kale sheegay in dhismaha lagu soo korni doono qayb macad aqoon kororsi ah gudmiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa markaa ka mid noqday baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya isagoona mar kale xitaan qabtay waxaana markaas uu imika kormeer maanta ku tegey ama indhendhaan oo ku tegay xarunta weyn ee baarlamaanka soomaaliya gudahaan caawa barnaamijka wareeg halkaas uu ku yahay saaxiib yaalan qaartan dhegeystaay anigoo cabdinaasir maxamed maxmuud ee barnaamijka idinla soo xusiinaya soona saaray cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa farsinaya barnaamijkan geesaintaa ku kulmo doona sidaas iyo nabadgelyo